waxaan doonayaa inaan warar ka bixiyo arrimana haystaan oo dadweynahana ha ogeysino boholka a d c inuu bamka cilad keeno oo hadda a d c biyaha uu ciladaysan yaho oo biyo uu soo saaraynin bamka a d c muxuu waraabiyaa bula highland geestow doobaale kardo a d c a d c kijinjiyo intaasuu waraabiyaa dadkaas way naga raali ahaanayn sidoo kale liboy liboy cilad buu qabay beriyaashan laakiin hadda waa lala tacaalay inkastoo lala tacaalay haddana biyo meel fog ma geeni karo oo biyaha way iska yaraanayeen oo meelo ay u gaari doonin baa jirta qofka liboy muxuu waraabiyaa bula xagar bula riig burburis iyo eerkaas inkasta oo oo beriyaashan uu cilad lahay hadda waa la hagaajay laakiin iyadoo saas ah haddaba biyahaas sidii caadiga ahay biyo uma siin doono dadka marka ayagana dadkana waxaan rabnaa inay dulqaad yeeshaan marka dhinaca subiri aa imaano bula iftin iftin zone bohol bay leedahay boholka iftin zone asagana wuu ciladaysan yahay laba bohol bay ahaayeen mid baa cilad qabaa biyaha waan soo saaraynaa haa oo biyaha way socdaan meelo ay gaari jireen baa jira oo hadda ay gaarayeen maadaama ayagana boholka mid uu shaqaynaynin beriga hore maxay gaari jireen ilaa iyo eid ground hadda maxay ku egyihiin alhilaal school ayuu halkaa bamka ay gaarsiin karaa sidoo kale buralgi buralgi biyaha maxay gaari jireen bulageen si toosay u cabi jireen bula-algina si toosay u cabi jireen hadda la arkaa siday u cabi jireen in ay isdhimaan marka dadweynaha ayagana maxaan rabnaa inay dulqaad qataan beriyaashan dambana wakaalada biyaha maxay u sheegaysaa dadweynaha ayaga biyaha helaan oo si toos ay u helaan shaqadaasi inaan ku wareejin booliista dadka waa lasoo waxayaa haddii aad ogtahay inu deen lagu leeyahay fadlan biilka biyaha iska gee waxaa la arkaa inay lagu soo waco oo bolisku soo wacdo taasoo inaad biyo iska furato biyo la xiro oo deen loogu xiray mise deen lagugu leeyahay haddii bolis ay kusoo wacdo adiga imaam xafiiska kala hadal mise kartashada adi iyo injaajka iftin zone iyo gaaris oo dhanbo marka arrintaasaa socota dadweynaha reer gaarisna waxaan ogeysiinaynaa inay biilka iska bixiyaan gebi ahaantoodabo biyaha waa xaaraan haddii biilka iska bixin wayso inna haba yaraatay xalaal ma noqonayno marka annagana aad bay noo rafaadinahayaan ciladahan hadda aan sheegayno maxay u baahan u yihiin dhaqaala dhaqaalahaasna dadkii laga sugaayay waa dadkan hadda yani ilaa shaqada loo dhigo booliis oo ay noqoto maxkamad in lala tiigsado eh ma wanaagsano ma jeclin inaan dadkan maxkamadda la tiigsado macaamiisheenna laakiin inniga dadweynaha haddaad tihiin macaamiisha waxaan iga codsanaynaa hataa hadday boolisni soo wicin oo heer ay boolisnigu soo wicin oo inniga nila soo gaarin fadlan imaada ee xafiiska biilka iska bixiya taas ayaan iga codsanaynaa walaalayaal waana noo dulqaadinaysiin meelaha haddaan sheegna sidii a d c marka taas ayaan dadka ogeysiinaynaa sidaasaan ogaan doontiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu